gaadiidintu kamiin ayay dhigeen duleedka tuulada galgalo waxaa ku dhacay kamiinkaas oo ku soo dhacay maleeshiyaad oo ka tirsan maamulka isku sheega puntland oo ka jira gobolada waqooyi bari soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaano b i s b i s taas oo ah ciidan uu maraykanku tababaro gacanta ku hayo una adeegsado la dagaalanka dadka muslimiinta ah dadka muslimiintaana ay u yaqaanaan ciidanka ashaada labir ee dhimashadoodu intaan xaqiijinay maleeshiyaadkaas waa afar iyo labaatan askari oo dhimasho ah ee waxaa ku jira askarta dhimatay waxaa ku jira taliya ciidankaa watay iyo nin sirgaal oo sare waxay ka carareen kuwaas dambe oo gurmadka ahaa saddex askari oo meyda ayay ka tageen dhimashada marka la isku geeyey marka afar iyo labaatanka hore iyo saddexda dambe waa labaatan iyo toddoba dhimashadu dhaawacana kuwii hore iyo kuwii gurmadkaa marka la isku daro waa labaatan iyo afar weeyaan